subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington
waa subax arbaca ah bisha noofembarna waa afar iyo toban sanadka labada kun sideed iyo tobanka waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitriband iyo bogga v o a somalia dot com idaacadda saaka waxaa daadihinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo nuur xasan nuur
qodobadaad idaacaddayada saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dhallinyaro ka tegay magaalada laascaanood oo booqday deegaanadii ay dhowaan dagaaladu ka dhaceen ee gobolka sool waxaan soo aragnay waxyaabo aad iyo aad looga naxo maatooyin iyo carruur barakacay guryo la dumiyey ama la gubay dad barakacay oo meel cidlo ah oo hayjada jooga oo aan haysan hooy iyo waxbarasho toonna dhilta hoostooda wax ku baranaya
waxaad kalood maqli doontaan xabad joojin lagaga dhawaaqay xadka khaza iyo israa'iil mashruuc indhaha loogu fiiqayo dad ku sugan waqooyi bari kenya haweenay u dhalatay dalka kanada oo dadaal ay kaligeed samaysay oo dhinaca soo galootiga ah ku heshay ammaanta ra-iisul wasaaraha kanada qodobadaas ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka
kumanaan ka mid ah shaqaalaha dabdemiska maraykanka ayaa la tacaalaya dab xoog leh oo ka ololaya qaybo ka mid ah koonfurta iyo waqooyiga gobolka california ugu yaraan afar iyo afartan ruux ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen dabkan oo lagu tilmaamay mid ka mid ah kuwii ugu khasaaraha badnaa ee soo mara gobolka bulshooyin badan ayaa barakacay guryo badanna dhulka ayay la sinmeen dhinaca koonfureed ee california gaar ahaan deegaanada u dhowdhow magaalada los angeles dabeyllo xawaarahoodu sarreeyo iyo huur aanan sidaas u badnayn ayaa la sheegay in ay suu horinayaan dabkani
laga soo bilaabo sanadkii laba kun iyo kowdii markay dhaceen weeraradii argagixiso heerka nacaybka ee dalka maraykanka ayaa kor u kacay heerka dembiyada nacaybka ku salaysan ayaa lasoo warinayaa inay gaadheen toddobiyo toban inay gaadheen inay kor u kaceen boqolkiiba toddobiyo toban sanadkii hore marka la barbardhigo sanadkii ka horreeyey ee laba kun iyo lix iyo tobankii tirada waxaa kor u qaaday weerarada lagu hayo muslimiinta iyo carabta maraykanka hay-adaha amniga ee maraykanka ayaa sheegay in sanadkii hore laba kun iyo toddobiyo toban ay dhaceen toddoba kun boqol shan iyo toddobaatan dembi nacayb ku salaysan halka sanadkii kasii horreeyey laba kun iyo lix iyo toban ay dhaceen lix kun boqol koob iyo labaatan dembi dembiyadaasi ayaa la sheegay inay u badnaayeen adhahda dhibanayaasha ayaa la sheegay inay u badnaayeen midowda maraykanka iyo yuhuudda maraykanka warbixinta ayaa soo baxday laba toddobaad kadib markii nin hubaysani uu dilay koob iyo toban qof kuwaasoo ku jiray macbada yuhuuddu ku leedahay magaalada pittsburg ee gobolka pennsylvania
subax wanaagsan dhegeystayaal warka caalamka ayaad dhegeysateen waxaadna kala socotaan v o a washington aan ku bilowna ee kadib rabshado maalmihii lasoo dhaafay ka jiray xadka khaza iyo israa'iil ayaa waxaa lagu dhawaaqay xabad joojin ay garwadeen ka ahayd dowladda masar warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa inoo hayo wariyaheena qaahira xuseen cusmaan zaxnuuni kooxaha falastiiniyiinta marinka khaza ayaa ku dhawaaqay inay xabad joojin la gaareen dowladda israa'iil kadib markii ay dhexdhexaadisay dowladda masar kooxaha wax iska cabinta falastiiniyiinta ee ku sugan magaalada khaza ayaa sheegay inay ka go'an tahay ilaalinta xabajoojinta inta xukuumadda israa'il dhankeeda ay ka ilaalinayso bayaan ay ku midaysan yihiin kooxaha wax iska cabinta falastiiniyiinta ayaa lagu sheegay dhammaan kooxaha muqaawamada inay aqbaleen xabajoojin ay garwadeen ka tahay dowladda masar madaxa ururka xamaas ismaaciil hani ayaa si adag u sheegay in dhankooda ay joojinayaan gantaalaha ay ku tuurayaan dhinaca israa'iil mar haddii israa'iil ay joojinayso duqaymaha ka dhanka ah marinka khaza kooxaha muqaawamada ama wax iska caabinta falastiin waxay shacabkooda ay ka difaaceen cadowga israa'iil waxaana diyaar u nahay inaan aqbalno xabad joojinta mar haddii israa'iil ay joojinayso weerarada gardarada ahi ayuu yidhi ismaaciil hani mar uu ka hadlayay xabad joojinta ay aqbaleen heshiiska xabajoojinta ay gaareen labada dhinac ayaa yimid ka gadaal markii marinka khaza ay isaga hor yimaadeen ciidamada israa'il iyo dagaalyahanno ka tirsan kooxaha wax iska caabinta ilaa iyo hadda si rasmi ah dowladda israa'il ugama aysan hadlin xabajoojinta balse ra-iisul wasaaraha israa'il benyamin netanyahu ayaa horey u sheegay in xukuumaddiisa aysan doonaynin dagaal ka dhaca marinka khaza inta la ogyahay afar iyo toban qof oo falastiiniyiin ayaa ku geeriyooday dagaalada ka dhacay labadii maalmood ee ugu dambeeyey marinka khaza sidoo kale hal askari oo israa'iili ah ayaa la rumaysan yahay inuu ku geeriyooday dirirta dhex martay ciidamada israa'il iyo dagaalyahanada ururka xamaas haddaba maxamed bulay maxamed oo gorfeeya arrimaha bariga dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya xabajoojinta ay gaareen israa'il iyo kooxaha falastiiniyiinta waxaa ku dhintay dad afar iyo toban qof gaaraya waxaa lagu lagu burburiyey dhismayaal telefishinno waxa weeye dagaal wuxuu ahayd iska horimaad u dhexeeyey garabka hubaysan ee xamaas iyo israel saameyn weyn ayuuna waxa weeye waxaa laga baqay inuu isku bedelo dagaal weyn oo saameyntiisa leh marka si arrintaas loo soo afjaro waxaa muuqata labada dhinacba inay diyaar u yihiin waktigan inay qaataan xabad joojin cidda ugu saameynta badan ee xabad joojinta hormuudka ka ahayd sida labada dhinac sheegayna waxa weeye waa masar waxaa jirta sidoo kale in beesha caalamku ay fargelin ku lahayd arrintaasna waxa weeye way dhaqan
dagaalka ka qarxay marinka khaza oo ah kii ugu xumaa ee dhex mara israa'il iyo falastiin tan iyo sannaddii labada kun iyo afar iyo tobankii ayaa bilowday ka gadaal markii ciidamada israa'il shiqool ay ku dileen hogaamiye sare oo ka tirsan garabka hubaysan ee ururka xamaas ururka qaramada midoobay iyo dowladda masar ayaa bilihii ugu dambeeyey waday dadaallo diblomaasiyadeed si loo joojiyo xiisadaha ka taagan marinka khaza tan iyo bishii maaja ee sanadkani oo dibadbaxyo cabashaha ay ka socdeen xuduudda khaza ay la wadaagto dalka israa'iila xuseen saxnuuni v o a qahira
subax wanaagsan markala dhegeysta dhammaantiin halkaad warbixintaasi kala socoteen waa v o a washington wasaaradda caafimaadka ee maamulka gaarisa ee waqooyi bari kenya oo kaashanaya jaamacadda nairobi ayaa cisbitaalka guud ee gobolka ka samaynaya indhofiiqid lacaglaana hawshan oo ah wejigii koowaad ayaa waxaa ka faa'iideysan doona boqol iyo konton qof warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa gaariso ka soo diray wariyaheenna maxamed faarax shire boqol iyo kontonkii qof ee ugu horreysay ayaa si waafiya oga faa'iideysanaya mashruucan indhaqalidda bilaashka ee degmada tani gaarisay wasaaradda caafimaadka gaarisa county ay ka fulinayso saalax dhaqane xasan waa madaxa ugu sarreeya isbitaalka guud ee degmada gaarisa v o eda ayaa wuxuu oga warramayaa hannaankay hawshani indhafiiqidda oga wadaan isbitaalka guud ee degmada gaarisa iyo goobaha kala duwan ee dadka bukaanada ay ka soo gaarayaan waxaan la shaqaynahaynaa gaarisa county iyo waxaan la shaqaynahayaa laba hay-ad iyadana university of nairobi iyo niman iyagana jefs ay dhahaan maaragtay aan codsi aan u dirsannay marka xagga xagga saddexda meel gaarisa county countiga iyo jefs iyo university of nairobi ayaan isku celinahaynaa maanta waxaan maaragtay ilaa iyo programka wuxuu soconaya ilaa iyo afar beri boqol iyo konton qof ayaa la abriishimahayaa dhakhaatiir waxaa waaye ka imaadeen ilaa bar nairobi ka imaadeen barna dhakhaatiirta anaga nala joogeen istaalka garis county referral hospital nala joogeen waaye marka dadkan ayaga waa dad operation waxaa la siinayaa free hal shay wax laga qaadaya ma lahan dadkan waxaa waaye waa registrationkooda wax soo socday waxaan qabnaa the i department meesha indhaha qaybta indhaha oo qayb aad u fiican ah oo wixii imaanaya dadkii la daaweyn kara waa la daaweynaya wixii kalena waa registration baa lagu sameynayaa inta waqti waqti walbaba maaragtay hayadiya badan baan la shaqeynaa aan ka codsanaa maaragtay inaan dad oo free service aan ku sameyno marka waa arrin aad u fiican oo maarata dadweynahana koleyta insha allah kuwa kalma imaan doona docr amal axmed saciid waa dhakhtaradda indhaha qalitaanka u qaabilsan gobolkani waqooyiga bariya dalka kenya xilli ay hawsha qalitaanka indhaha ay ku jirtay v o eda waxay oga waramaysaa dhinacyada kala duwan iyo cudurada kala duwan indhaha ku dhacay haatan ay la tacaalayaan ilaa boqol iyo konton qof oo ku jiraan dad oo cudur qaban katarag la dhaho iyo oo galakoma iyo oo ilmaha oo xagga kataragta ah cudurahan waxaa cuduraha inta badan oo soomaalida oo indhaha oo u keento aragti la'aan waxyaalo badanaa keento arrintaas da' way keentaa jug way keentaa indhaha breshar oo qofka indhaha breshar ugu dhacayo ugu dhufato wax kulligoodana indhaha waxay ka dhigaan qofka ina oo oo aragtida lo'a ilaha ma hadle eh, ilaa hadda bukaanka inta qabanay waa wax oo il- in dhowr sano socda waaye staab keliya ma ka qabano gobolaha kale oo mantaqa gaarisa county oo xataa ilaa waajiir ilaa mandheera ma mar waa aadnaa Eh, ilaha ma hadle inta bukaan qabanay way mahad celiyaan waxna waa indhahooda wuu u furay aragtida wuu u soo celiyey cabsi badan ayaa doctor amal ay ka muujisay tacaalidda dadka waayeelada iyo weliba caruurta xiliyada qaarkood dhaawacyada indhahay ka soo gaaraan dadka soomaaliyeed ee gaar ahaan ku nool d- dhulka howdka qaabka indhahooda oo la tacaalaan taasoo ay sheegtay in qaarkood ay suurtagalnimada indhahoodu ku bi'in karaan walaxa khatar kuwa aragtida iyo caafimaadka indhahooda oo aad baa ugu xumaaday waa indhaha wax qaali waaye jirka kale meelaha kale camal ma loo macaamuli karo waa aftiinka adduunyada waaye xabasoodada waa caafimaad waa daawo oo nabiga caleyhi salaam ka baranay laakiinse sida oo dadka hadda waa ugu shubaayaan oo tarkiiskeeda oo caali ah oo zaa'id u yahay ma anfacayso indhahana zaa- toosna ma lagu shubo marka waxyaalahan ama cusbada lagu shubaayo ama ama xabasoodada ama ah, dhiinsi ama waxa- waxayba ahaato oo harbal ah oo acshaab ah lagu shubaayo indhaha waa in aad maxaa lahay waana ugu siinaa shacbiga inay iska ilaaliyaan indhaha waa shay qaali waay dad badanaa la kulmay oo indhaha beeleen oo indhaha gubteen oo qaybta hore waxba laga qaban karin waa wax- goor jeer waxay isku dayeen inaa oo ilaa waxaa arkay bukaan abufaas indhaha isku shubeen oo indhaha dhan gubteen marka oo ilmo yar xataa saas ugu isticmaaleen marka subxaan allah yani nicmad ilaahay waa inuu lagu shukriyo oo nala ilaalsado waay bilow koosaar cabdi waa oday lixdan jira kan yimid deegaanka bannaana ee degmada legdheera ishiisa midig ayaa hal mar oo keliya u furantay aisho baa liga abreeshimi jiro kale ma qabi isha hadda waxaan u- waxaa waaye isha afar bilood ee i madoobaatay haa waxba kama arki waxba kama arki tan hore aan bay abshir- abreeshin qabtay lix sanaa laga joogaa caadi waaye si fiican aan wax u arki La- tanna waa i madoobaatay waa waa firii waa barwaaqa aan weligeed la arkin oo wanaag badan wakaa indhafiiqidan oo socon doonta iyo wasaaradda caafimaadka ee gaariso waxay ku sheegtay inay noqon doonto mashruuc sixigi doono iska kaashan doonaan jaamacadaha dalkani kenya ardayda ka imaanayso dadka indhahooda dhaawacyada kala duwan soo gaarayba si gaar ay uga taxadarayaan in hab walbay u gaarsiin lahayn daawo iyo indhafiiqid maxamed faarax shire v o a garisa
qaar ka mid ah dhallinyarada magaalada laasacaanood oo dhowaan booqday deegaano ku yaala koonfurta gobolka sool oo ay ku dagaalameen beelo walaalo ah ayaa sheegay in ay soo arkeen guryo la gubay iyo caruur iyo haween barakacay warbixin arrintaas ku saabsan waxaa laasacaanood ka soo diray cabdikariim olol
magaalada laascanood ayaa waxaa ka tegay dhallinyaro kuwaasoo gaaray deegaanada dhowaantani colaaddu ay ka dhacday koonfurta gobolka sool dhallinyaradaas ayaan waxaan ka waraystay waxyaabihii ay ku soo arkeen halkaasi iyagoona soo arkay goobihii waxbarashada iskuulladii iyo magaalooyin fara badan oo dadku ay degganaayeen oo gaadhaya ilaa afar magaalo in guud ahaan dadkii degganaa ay ka carareen raxmaan raxiim aniga waxaa la yidhaahdaa cabdiqadar axmed maxamuud cabdiqadar sanyare ee waxaan maray deegaanadii ay ka dhacday colaaddu waxaan soo aragnay waxyaabo aad iyo aad looga naxo maatooyin iyo carruur barakacay guryo la dumiyey ama la gubay dad barakacay oo meel cidla ah oo hayjada jooga oo aan haysan hoy iyo waxbarasho toonna dhirta hoostooda wax ku baranaya oo u baahan maanta gurmad deg dega in loo fidiyo maadaama dhallinyaro ahaydeen halkan baad ka baxdeen magaalada laascanood bal ka warran sidaad ugu dhiirateen inaad halkaa tagtaan iyo markii hore dee maadaama meel colaadayd ay ahayd iyo sidaad ula kulanteen dadkii kala duwanaa ee halkaasi nabadaynta u jooga iyo waxyaaba aad kala qayb qaadanayseen wallaahi annagu markii halkan aanu ka teganay dhallinyar ahaan annagaa is abaabulay waxaanu u adkaysan weynay aanu mar kasta aanu u dulqaadan weynay arrinta halkaa ka dhacaysay annagaa is abaabulay oo meesha tagnay Een, waxyaalihii aan meesha ku soo aragnay iyo dadka aanu aragnayna waxay ahaayeen dad aad iyo aad u liita oo u baahan maanta in gurmad lala gaadho waxyaabo aanan ka sheekayn karin baanu meesha ku soo aragnay Een, deegaanada aad marteen iyo bal waxyaaba aad soo aragteen bal nooga war bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu cabdiqani saciid cismaan cali weeye Een, deegaanada aan marnay ee, dhumay iyo dubataag iyo een, kalabaydh iyo dharkiingeeye iyo saxdheer intaaba waan tagnay annagoo ka ka dhallinyar ahaan ku soconna dhibaato weyn baa meesha ka dhacday dad badan noo soo gurmadeen Een, iminkana gurmad degdegay doonayaan dadkii soo barakacayaasha soo barakacayna aad baa loogu shaqeeyey ka dhallinyarahaan annagu waxba kamanu hagran iminkana waxaan leenahay dhallinyarada ummadda soomaaliyeed oo dhan inay kacdo iyo dadka dadkaas oo dhan ay dhibaatadoodoo dhan saamaynayso waxyaabaha sida weyn ee saamaynta u yeeshay aad aragteen maxaa ka mid ah magaalooyinka aad marayseen iyo dadka aad la kulanteen ee ergooyinka ah cabdikariino aad baad u maxadsantay walaal su-aashaas aad weydiisay deegaanadan maraynay waxyaalo badan baan ku aragnay waxaanu aragnay dhul la gubay waxaan kaloo aragnay dadkii oo kala qaxay oo aan isu soo gelayn waxaan aragnay oo kale waxaan aragnay oo kale dad badan aduu meesha isugu yimid oo arrinkaa ka qayb qaatay meel walba iskaga yimid dadka ummadda soomaaliyeed oo dhan marka arrinka aad baa lagu kacay meesha xaaladu iminka maraysana ma marayso waa ka degan tahay sidii hore ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inay kasii qabowdo oo ummadda walaalaha walaalaha inay gamcaha isqabsadaan dadka sida gaarkaa u saamaysay dadkii wallaahi maatadaha oday bay saamaysay arrinkaas saameeyey meelahaas aayahaasay alaabahoodii iyo waxoodiiba meelahaasi ku wada gubteen marka aayahaasay degan yihiin oo dhaxanta ku wada dhacaysaa marka dadka maatadabaa dhibaatada ku dhacday dad kaleoo adugu dhallinyaraha uunba dee waxaasoo saameyna kolley u geystay dadka shacabka ee maatada marka dadka maatada unbaa meesha ku dulman iminka ma jiraan wax gargaar oo lasoo gaarsiiyey ama raashin ama waxyaabo lagu caawiyey oo dadkaasi ay heleen haa cabdikariin aad baad mahadsantay walaal way jiraan waxyaalo badan oo lasoo gaarhsiiyey kilka soomaalida etoobiya waa soo gaarsiiyeen caawimo badan bay soo gaarsiiyeen adugu xaggan puntlandta waa laga soo gaarsiiyey caawimo waxqabado badan baa loo qabtay iminkana waa lala garab taagan yahay dad badan oo ka qayb qaatayna waa jiraan hay-adaha caalamka oo dhan qayb ka mida marka waxba dadkaa lagama hagran iminkana waa lala wada hawsha maadaama aad dhallinyaro ahaydeen waxyaabahaad ugu baaqisa dhallinyaradii kale iyo guud ahaanba kuwii deegaanadaasi joogay iyo kuwa magaalada laascaanood joogay iyo kuwa ku dhegaysanayaba maxay tahayna wallaahi cabdikariino waxaan ugu baaqayaa dhallinyarada gobolka sool marka u horraysa kuwa waxbarta jaamacadaha iyo dugsiyada sare iyo maxayada ku jiraba in ay dadkooda waloolaha ah ay u gurmadaan khaasatan ardayda dhigata ee iskoolaadka caafimaadka sidii loo gaarhsiin lahaa baahida ugu weyna hadda jirta waa baahida caafimaadka marka waxaan ugu baaqayaa anigu in ay ka faa'iidaystaan jaaniskaas oo ay dhallinyaradu u kacdo waayo dadkan meesha ku leeday ama ku baaba'san waa dadkoodii cid kaloo u maqanin ma jirto marka waxaan ugu baaqayaa inay arrinkaas ay u kacaan khaasatan dhallinyarada gobolka sool cabdikariin nolol v o w magaalada laascanood subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba arrimaha la xidha qaxootiga ayaa ah kuwa aad hadalhayntoodu ay baryahan hogaamiyaasha dunida ugu badan tahay dalalka qaar waxay dhimeen amaba ay mamnuuceen qaxootiga kuwii iman jiray dalalka sida maraykanka balse dowladda kanada iyo dadka reer kanada ayaa ah kuwo xilligan soo dhoweynaya soo galootiga haweeney u dhalatay dalkaasi kanada oo qoys ka keentay oo qoys ay keentay toronto muuqaal kooban ee ka duubtay kaasoo internetka gelisay ayaa waxaa ammaanay dad aad u fara badan oo uu ugu horeeyo ra-iisul wasaaraha dadkaasi justin trudeau wariyaha v o da canada xuseen nuur xaaji ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan nooga soo diray magaalo weynta toronto dowladdan kanada dhowaan waxay ku dhawaaqday inay kordhin doonto qaxootiga ay keenayso dalkeeda sanadka labada kun iyo koob iyo labaatanka balse dadaalka lagu keenayo qaxootiga dalkan ma ahan mid ay wado dowladda oo keliya waxaa jira shakhsiyaad isbahaystay oo qoysas keenay dalkan waxaana ka mid a rebecca davis oo dhowaan magaalada toronto keentay qoys ka kooban shan qof oo asal ahaan kasoo jeeda dalka eriteria oo ay ka keentay dalka suudan iyadoo dejisay gurigeeda haddaba rebecca oo waraysi gaara siisay v o e da ayaa marka hore iiga jawaabaysa caqabadaha ay kala kulmeen keenista qoyskan waxayla tahay caqabadaha aan kala kulannay in aan qoyskan keenno in ay la mid tahay uun midda qoysaska kale ee aan keennay mararka qaar way adag tahay in lacag la ururiyo lacag badan ayaa ku baxda marka qoys la keenayo lacag ururintu waa caqabad balse waa caqabad wanaagsan aniga ahaan waxay arrinkan ila tahay mid la xiriirta bani'aadanimada iyo qayimka kanadiyanka ee ku dhisan badbaadinta nolosha dadka ku dhibaataysan dalalkooda iyo xeryaha qaxootiga waxaana u fidinaa fursadaha aan ahayn keliya inay nolosha la tacaalaan balse ay horay usii wataan noloshooda rabeeka ayaa sidoo kale xustay inay aada ugu faraxday ayna dhiirigelin u tahay marka ay aragtay malaayiin qof oo daawaday kana falceliyey muuqaal kooban oo ay ka duubtay laba ka mid a qoyska ay keentay oo ku cayaarayay iridka hore ee gurigeeda xilli uu baraf yar da-ayay I am so delighted and I think uh, embracing of uh, immigration and, and humanity.
aada ayaan ugu farxay waxay la tahay inay tixgelin siinayso soo galootiga iyo bini-aadanimada aad ayayna ii dhiiragelisay marka aad aragto ilmo yar oo aan waxba galabsan oo ka muuqda muuqaal labayo afartan ilbiriqsi ah oo malaayiin qof daawanaya si xad daaf ahna uga falcelinaya dhanka wanaagga waxay igelinaysaa tani rajo wanaagsan oo dhanka mustaqbalka ah Overwhelmingly positive comments. It makes me have great hope for the future.
soomaalida ku nool magaalada toronto ayaa ka mid a dadka bogaadiyey howsha ay wado rabeeka waa kan yaasiin abikar xuseinow hawshan ay wado rebecca waa hawl aada u wanaagsan sidaad og tahayna kanadiyaanka mar walba waxay aad iyo aad usoo dhaweeyaan dadka qaxootiga soo galootiga ah dowladdan hadda jirta ee liberalkana kolley markii ay qabanayso xukunka waxa ay ballan qaaday in qaxootiga nambarkii hore loo keeni jira nambarka duwan ay keeni doonto kii hore uhaysan jirtay waddankan sida conservative oo kale waxay aad uga soo horjeedi jireen qaxooti badan oo waddanka soo galo waa tan hadda maraykanka ka taagan oo kale oo loo diiday in qaxootiga inay waddanka soo galaan rabeeka waxay xustay in xilli uu jiro nacayb ku aadan dadka soo galootiga ay ku dhiiradeen keenista qoysaskan iyo kuwo kale oo markaa ay soo wadaan mar walba ma dhacdo in ra-iisul wasaaraha dalkan kanada justin trudeau uu sii wadaago wax qof iska caadiya uu soo dhigay boggiisa internetka balse tani waxay u suura gashay rabeeka oo ra-iisul wasaaruhu wadaagay muuqaal kooban oo ay soo dhigtay barteeda twitterka ka sokow in ra-iisul wasaaruhu uu wadaagay muuqaalkeeda waxa uu ammaanay howsha ay wado rabeeka waxaan weydiiyey waxay uga dhigan tahay middaasi If the ability to sponsor refugees, this program um, becomes under threat.
haddii barnaamijkan qaxootigii aan wadno ay hakad ku timaado waxaan hadda haysanaa ra-isul wasaare justin trudeau iyo dowladda oo taageersan waxa aan samaynayno The Canadian government supports what we're doing.
muuqaalka kooban ee qoyska eritrea ka soo jeeda ee rabeeka ay keentay magaaladan toronto oo boggeeda twitterka ay ku wadaagtay ayaa waxauu noqday mid ay hadal hayaan warbaahinta dalkan kanada iyo weliba tan caalamka xuseen nuur xaaji v o a toronto
waa hagaaga dhegeystayaal goordhow kaalimaha heesaha ayaan jalleci doonaa hase yeeshee aan ka codsado maxamed cabdi xasan sandheere inuu inoo dulmaro qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa mahadsanid nuur kumanaan ka mid ah shaqaalaha debdemiska maraykanka ayaa la tacaalaya dab xoog badan oo ka ololaya qaybo ka mid a koonfurta iyo waqooyiga gobolka california ugu yaraan afar iyo afartan ruux ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen dabkaasi oo lagu tilmaamay mid ka mid a kuwii ugu khasaaraha badnaa ee soo mara gobolkaasi bulshooyin badan ayaa barakacay guryo badanna dhulka ay la sinmeen dhinaca koonfureed ee california gaar ahaan deegaanada u dhodhow magaalada los angeles dabaylo xawaarahoodu sarreeyo iyo huur aan sidaasi u badnayn ayaa la sheegay inay kaalin ka qaateen in dabku uu sii huro mahadsanid sandheere haatanna waxaan idiin soo qabannay codadka lahu naxariistee maxamed sulabaan tubeec iyo xaliime khaliif magool
aramidu isooridan madiman agtaydo aramidu aramidu isooridan madiman agtaydo annaan ku erte annaan annaan ku erte
heestaasi fanaaniinta xalima khaliif mogol iyo maxamed salaamaan labadaba ilahay u naxariistee waxay u dambeysay idaacadayadii subaxnimo inta haddii la hahda maantayna mar kale dib u kulmi doono waa anigoo maxamed cabdi nuur xasan nuur nuur bukhaari iyo bashiir abi karoodinle sidaas iyo subax wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.